halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban hirarka efimyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce afar iyo labaatanka bisha oktoobar sannadka laba kun afar iyo tobanka idaacadda waxaa wada jir u daadihinaya cashe ibraahim iyo daawud aweys
midda kale oo taabanayo qiraarkuna waxa weeye iyadana in dadweynka laga ilaaliyo dawladii awalba ilaalin jiray maaragtay dawladihii ilaalin jiray virusiga burcadadaadka ilaalin jiray inay hadda ay ay ku daraan ilaaladoodii wuxusha soomaaliya laga qaadayo waddanjiraha soomaaliya u fadhiya qaramada midoobey doctor cilmi axmed ducaali oon ka waraysanay qaraar uu meel mariya goordhow golaha ammaanka qaramada midoobey oo la xiriira arrimaha soomaaliya waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka waxaad maqli doontaan barnaamijka faaqadaada toddobaadka iyo qodobo kale marka horese warka caalamka
wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegayeen qarax ka dhacay xaafadda v f madow dhaliya khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sarkaal ka tirsan ciidamada amisom ayaa v o a u sheegay qaraxa uu ku dhintay sarkaal ka tirsanaa ciidamada maamulka kumeel gaarka ee jubba iyo laba ilaala oo la socotay waxaa sarkaalku intaa ku dar inay jiraan oo kale dhaawacyo ka dhashay qaraxaas oo ilaa haatana loogeen cidda ka dambeysay dhanka kale amisom ayaa xaqiijisay weerar diyaaradaha kenya ay shalay ka geysteen tuulooyin ku yaala degmada jamaame amisom ayaa sheegtay in weerarkaasi lagu beegsanayo maleeshiyaadka al-shabaab
dhakhtar ku nool magaalada new york ee dalkan maraykanka ayaa laga helay viruska ebola waxaana uu dhakhtarkani soo daweeyey bukaano cudurka uu ku dhacay dalka guinea waxaana uu noqonayaa qofkii afraad ee dalkan maraykanka uu ku dhaco cudurka maayirka new york ayaa xaqiijiyay arrintani shalay goor dambe isagoo sheegay in dor greg spencer la geeyey qaybta baaritaanka isagoo intaasi raaciyey inaanay jirin wax laga sii argagaxo saraakiisha new york ayaa baadi goobaya qof walba oo taabtay amaba xiriir la yeeshay dhakhtarka waxaana uu dhakhtarkani noqonayaa qofkii u horreeyey ee uu cudurka eboolo ku dhacay new york shalayna waddanka mali ee ku yaala galbeedka afrika ayaa soo wariyey dhacdadii ugu horreysay ee dadka uu haleelay cudurka eboolaha waxaanay dad badani ka digayaan inay tani noqonayso dib u dhicii ugu weynaa ee soo wajahaa dadaalka ay waddamada afrika ku doonayaan in ay ku xakameeyaan cudurka
militariga maraykanka ayaa sheegay in ciidamada ciraaq ay bilo uun ka xigaan weeraro ay dib gacanta ugu dhigayaan dhulahay hore u qabsadeen mintidiinta isis dagaalyahanada kurdiinta ciraaq ayaa isu diyaarinaya inay u safraan xadka dalalka syriya ee turkiga si ay magaalada kobani uga difaacaan mintidiinta isis laakiin saraakiil ka tirsan xarunta taliska sare ciidamada maraykanka ayaa sheegay in weerar xagga dhulka ah ee gudaha ciraaq uu u baahan yahay wakhti badan
hooyada dhashay ninka ay booliska dalka kanada sheegayaan in uu askari ku dilay ottawa maalintii arbacada ka hor intii aan isaga qudhiisana la toogan oon lagu toogan howlka baarlamaanka ayaa sheegaysa inaanay wax sharaxaada u haynin waxa wiilkeeda ay kala irdhoobeen uu sameeyey susan bibeyo ayaa u sheegtay wakaalada wararka ee associated press in qayb ahaan ay nacbaysanayso wiilkeeda labiyo soddon jirka ah ee michael zehaf bibeyo mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in qofka ka soo jeeda montereal uu ahaa nin keligii oo hubaysan oo weerarka ka geystay caasimadda ka hor intii sarkaal dhinaca ammaanka ah uusan joogan email laga helay susan bibew ayay ku sheegtay sida hadalka sida hadalka loo qoray inay aada uga ugu caraysan tahay wiilkeeda booliska kanada ee boqortooyada ah ayaa sheegay khamiistii in zahaf bibew towa tegay horaantii bishan si uu u xaliyo arrimo la xiriira baasaboor booliska ayaa sheegay inuu doonayay inuu u safro dalka syriya oo ay dhici karto inuu aaminsanaa xagjirnimo sarkaal dhinaca ammaanka ah oo ku sugan xarunta baarlamaanka ayaa toogtay ninkaasi iyada oo ee mudanayaasha baarlamaankana ay isku qariyeen xafiisyadooda ra-iisul wasaarahana si ammaan ah meesha looga saaray
maanta afka soomaaliga ee v o a aad weli naga dhegaysanaysaan golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa meel mariyay qaraar ku saabsan xunaqabateynta soomaaliya eritrea go-aamo la xiriira howlgalka midooda afrika ee soomaaliya amisom qodobada ku xusan qaraarka ayaa waxaa ka mid a muddo kordhinta kooxda la socodka arrimaha soomaaliya eritrea cunaqabateyn lagu soo rogayo qoliha ku xadgudbaya cunaqabateynta hubka iyo dhoofinta dhuxusha ee soomaaliya iyo weliba muddo kordhin loo sameynayo amisom khadka telefonka ee magaalada new york waxaan kula xiriiray doctor cilmi axmed ducaale danjiraha soomaaliya ama wakiilka joogtada ee soomaaliya u fadhiya qaramada midoobey qiraarkan waxa weeye waa mid oo waxa weeye in la cusboonaysiiyo mandatekii amison
waa garta ciidamada afrikaanka ah oo soomaaliya ka qaybgelaya la dagaalanka argagixisada in loo la cusboonaysiiyo muxuu ahaa shaqadoodii mandatekooda in la cusboonaysiiyo taas waa mid bay ahayd midda kale oo uu taabanayo qiraarkuna waxa weeye iyadana in la la la la la dadweynta lagu laga ilaaliyo dowladii awalba ilaalin jiray maaragtay dowladihii ilaalin jiray virusiga burcadadaadka ilaalin jiray inay hadda ay ay ay ay ku daraan ilaaladoodii wuxusha soomaaliya laga qaadayo inay ilaaliyaan oo ay qabtaan maxaa yeelay dhuxusha waxaa la leeyahay sanadkii tegaya sanadkan laba boqol iyo afartan kun doolar ayaa kasoo ayaa ayaa ayaa ayay ku kacday dhuxusha la diray marka boqolkiina maxaa sidaa ay leeyihiin waxaa markaa lacagtaasna waxaa lagu soo bedelaa midhay hub oo loo keeno argagixisada loogu soo bedelaa sida sidaa hadee waa inaad horseshaa adigu qiraarka laftiisa marka waad akrisan karaysaa marka ii baan anagu maaragtay waxaan horta waa u mahad celinay maaragtay qaramada midoobay muxuu ahaa waa u mahad celinay waa u mahad celinay dowladaha garabka nagu siinaya amison waa u mahad celinay in la cusboonaysiiyey muxuu ahaa shaqadoodii mandatekoodii la cusboonaysiiyey waxaa kaloo ugu haddana ugu mahadcelinay inaan ku raacsannahay in la la qabto lana joojiyo dhuxushana laka joojin wadankeena laga qaadayo marka sidii sidaas baan hadda ay lagu ansixiyey intaasaa la isku raacay waa la ansixiyey qaraarka qaraarka waxaa kaloo qaraarka waxaa kaloo uu qorayaa in muddada loo kordhiyo kooxda kormeerka cunaqabateynta saaran soomaaliya iyo eritrea laakiinse waa u dambaysaa iyadu wa wa wa wa waa iska caadi sanad walba waa waa waa waa la sameeyaa iyagana waa loo waa loo cusbaanaysiiyaa maadaama shaqadoodi in leeyahay weli waa inay sii wadaan hay qodobka qodobka kale muhiimka ee ku xusanaa waxaa weeyaan in dowladda soomaaliya ay mar walba ku wargeliso golaha ammaanka ee qaramada midoobey hubka ay dibadda kasoo iibsato maadaama horey qaramada midoobey u ogolaatay in soomaaliya hub dibadda ka keensan karto haatana loo cusboonaysiiyey arrintaas sidee loo dhigay maya kaas horuu u jiri jiray dowladduna ma diidana dowladda middan muxuu ahaay fatishaada maraakiibta dhuxusha ayay waxay waxay in nalakala tashtaa qolada fatishaysa waa in nagala tashtataa si aan u ogaano qolada qaad dhuxushii meelay aaday iyo meelay jirto markabkii doonaya inuu waxaas samayno waa in naloo sheegaa marka taasna dowladda ayaa waa in lagu soo celiyaa marka adigu taasna waa waa waa waa codsanay waa waana ku jirtaaba
doctor cilmi axmed ducaale wakiilka joogtada ee soomaaliya u fadhiya xarunta qaramada midoobey new york oo khadka telefoonka igu warramayey
shalay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu booqday degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud degmada ayaa ka mid ah goobaha ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka al-shabaab waxaana haatan magaalada gacanta ku haysa dowladda soomaaliya haddaba waxaa jira baahiyo dhanka aadminimada ah oo shacabka deegaankaasi ay doonayaan in dowladda iyo hay-adaha samafalka ay wax ka qabtaan wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayaa arrintani ka taagan deegaankaasi waxa uu ka waraystay guddoomiyaha degmada ceelbuur korneel nuur xasan guutaale oo haatan ku sugan magaalada beledweyne
xaaladda ceelbuur markaan kaaga warbixiyo magaalada ceelbuur runtii waxaa weeye magaalo ay daashadeen kooxda sharwadayaashu iyo shacabkeedan ay dhibaatooyin baan u geysteen sidaas awgeed shacabkii ka barakacay muddo toddoba bilood hadda laga joogo weli magaalada hareeraheeday degan yihiin laakiin wax cabsiya ma jiraan ciidamadu meeshaan isla joognaa hareerahan anaguna la joognaa waa ku kormeernaa waa la hoyanaa magaalada waxaa jirtaa kuma soo laaban dadna kuma soo laaban weli wax yaroo hareerta kadeg hareeraha ka degano ceel kale biyaha ka caba oo ceel gaaba ayaa jooga sababtuna waxaa weeye ceelashii biyaha oo magaalada weli go-an oo aan la rakibin hadda waanu diyaarinay meesha la yidhahda amsom transportationka muqdisho ayay yaalaan maalmaha dhowna waxaan rajeynaya inuu soo gaaro isla madaxweynuhu maanta wuxuu amar ku bixiyey in isniinta lagu rakibo ceelkii ceelashii la rakibo injineere iyo loo soo diro iyo matoorada marka mar haddii aad tiri dadku waxay ku nool yihiin hareeraha magaalada maxaa jira sababtay magaalada u degi la-yihiin maxay tahay ma cabsi baa jirto ma cagajugleyn iyo hanjabaado kale oo dadka ay la kulmayaana jirto maxay tahay sababta diideysa in dadka ay magaalada dib ugu laabtaan
dadka reer ceelbuur horta way ka gudbeenba in wiil yaro oo maaragtay dembiilaha inuu u hanjabo iyo waxaas way ka gudbeenba laakiin sababta jirtaa waxaa weeye nolosha bilowgeedu biyaha weeye biyihii baan shaqaynaynin marka maadaama aan biyuhu shaqaynaynin ceel gaagaabanoo magaalada hareeraheeda ku yaalla ayay dadku cabaan iyagayna kor degan yihiin innaguna waa la degannaho waa la joognaa saacad waliba marka muddada toddoba bilood aad sheegtay in magaalada ay ciidanka amisom iyo kuwa dowladda ay joogeen qof shacaba kuma nooleyn
maya maya shacab wax yaroo maaragtay aan hadda wax la tilmaamo lahayn in yaraa ku noolayn inta kalena hareerayay joogaan maalin kasta way joogaan magaalada habeenkiina hareerahooda u oydaan marka wayna ka shaqaystaan qaarkood maaragtay oo oo maarata xoogsato ahaa oo magaalada dhagax iyo waxaa ku qori jira marka mar walba waxaan maqalnaa in howlgallada ciidamada dowladda ay kuwa amisom ay ka soconayaan deegaanadaas maxaa nooga sheegi kartaa howlgalladii ugu dambeeyey ma waxaa jirto deegaano cusub oo gacanta dowladda soo galay oo ka mid ah degmada ceelbuur iyo nawaaxigeeda mise meeshii aad markiiba tagteen ayaad weli ku sugantihiin maya howlgalladu waxaa weeye marna waxaa weeye howlgallo meelo cusub lagu qabanayo marna waa deegaanadii la hayay ee xaqiijintooda amniga sida matalan webxoo kale dacoo kale ceelbuur meesha la yidhaahdo ee sheeg ceel garas ceel la helay xiin dheere sida ceel qooxle meelahaasoo kale macnaha waa dhul aada u ballaaran oo aada isugu fog marka xaqiijinta amniga iyo maaragtay tifatirka maaragtay shaqooyinkii lasoo qabtay ka warhaynta shacabka howlgallada noocaas ayaan samaynaa marka insha allah waa iyaduguna waxaa weeye mar dhowna waxaan bilaabi doonaa kuwa kale deegaanada cusub ee kale ee kooxda al-shabaab ay ku sugan yihiin sharwadayaashu aan ku hanan lahayn insha allah marka ciidanka dowladda waxa ay ku sugan yihiin oo keliya ceelbuur sidaan warkaad u gartay
haa waxay ku sugan yihiin degmada ceelbuur qaybo badan oo kamid ay ku sugan yihiin magaalada webxa la yidhaha way degan yihiin waa magaalada ugu weyn oo labaad magaalada ceel garas waa degan yihiin waa magaalada kale ee magaalada koobaad ee ugu weyn marka laga reebo magaalada xarunta ah ceel la helay way degan yihiin meesha la yidhaahdo ceel shiliya waa degan yihiin waa badan yihiin ciidamadu meelo badan bay degan yihiin marka dhaqdhaqaaqa kale howlgallada marka iskaarayaan iyo jidadka iyo maaragtay in waxyaaba soo booday soo booday iyo markii la sheego afar caruuroo meelaha kuwa la marin habaabayao ku go'doonsan inay meel jid iyo soo istaagaan marka shacabku ay noo sheegaan meesha u dhexaysa ceel la helay iyo ceel qooxle
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada ceelbuur korneela nuur xasan guutaale oo isagoo ku sugan magaalada beledweyne u warramaya waryaha v o a xuseen xasan dhaqane
iminkana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed iimaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku eegayna afka soomaaliga iyo suugaanta waxaa ka qayb gelaya axmed faarax cali idaajaa oo ah qoraa dhanka suugaanta ah muddana ka soo shaqeeya kuna soo dhex jira suugaanta kala duwan ee soomaalida waxaa ka qayb galaya oo kale cabdi maxamed xuseen cabdi good oo isaguna ka tirsan telefishinka soomaali janal qabtana barnaamij islamarkaana soo saara barnaamij ka hadlaya afka soomaaliga suugaanta iyo dhaqanka iyo xasan dhuxulaab saalax oo ah abwaan da'yar oo curiya suugaan badan oo dhallinyarada xilligan ay aada uga daba dhaceen axmed faarax cali ciidaaja waxa uu dooda kaga qaybgeli doonaa qadka telefoonka waxa uu ku sugan yahay magaalada nairobi cabdigood waxa uu joogaa london xasan dhuxulaab saalaxna waxa uu joogaa magaalada hargeysa marka ugu horeysa kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaad thank you waa ku dhownay inta badan luuqadaha waa la horumariyaa sanad walba waxbaa kusoo kordha waxbaa laga bedelaa waxbaa laga saxaa soomaaligu ma helay fursadaasi waa su-aasha ugu horeysa oo aan idin dhex dhigaayo aan ku hormaro axmed faarax cali idaaja walaal waad waad mahadsan tahay horta waa runtaayoo af kasta dad kale ayaa daryeela oo had iyo jeer maaragtay haddii wax lagu kordhinayo iyo haddii la saxayo iyo guddiyo ayaa jira adduunka oo dhan waddan kasta uu leeyahay oo afka ku saabsan af soomaaligu u malayn maayo hadda meel dhexe oo center ah oo laga maamulo ama haddii alla kuu roon yahay laga monitor gareeyaa inay jirto waxaa jiri jirtay waagii dowladdii soomaaliya ay intaysan burburin waxa la yidhaahdo akademiyada dhaqanka iyo hiddaha ama akademiyada cilmiga iyo saynska iyo guddigii af soomaaliga oo had iyo jeer isaga markaa hawshiisu ahayd inuu ereybixin sameeyo inuu haddii alla ku raya naxwaha af soomaaliga hormariyo isaga iyo runtii hay-addii la oran jiray xafiiskii manaahijta waxbarashada laakiin nasiib daro sidii burburku u dhacay maanta waxa weeye waa waa liitaa meel dhexo oo laga maamulo oo loola noqdo oo marjica oo wixii la rabaa in la saxa iyo wixii la isweydiinahayo ma jirto sababtana waa la garanayaa ciday ka qarsoon tahay ma jirto sida soomaalidu ay dhaqaalaha uga burburtay iyo siyaasadda iyo yani yani bulshaweyntii ijtimaaciga ahayd mujtamacii weynaa oo soomaaliya siduu u kala daatay ayaa afkiina u kala daadsan yahay una kala daatay marka wax gaar ku ah afka ma jiree dib u dhaca weyn oo soomaali oo dhan soo gaaray ayuu qayb ayay qayb ka tahay waa mahadsan tahay waxaan siinayaa cabdi good haye cabdi bismillah Ah, bismillah walaal falasti waad mahadsantahay idaajaa waa mahadsan yahay laab saalaxna waa mahadsan yahay waana salaamayaa haddii aan su-aasha aada la weydiisay dib ugu soo noqdo anigu kolley fikirkayga waxa weeyaan walaal af soomaaliga waxaa tidhi wax ma kusoo kordhi karaan oo yacni afafkii kale way kordhayaan horta sideedaba waxaan qabaa aniga af waxba kuma soo kordhaan waxa kusoo kordhaa waa wax aanu lahayn sida tiknolojiyadda ama erey bixinno unbaa kusoo kordhi karaa kow waxaa kusoo kordhi kara erayo suuqdiya oo markaa magaalooyinka looga isticmaali karo waayo had iyo jeer waxaa muhiimaddu ay tahay afka miyigu weligiiba wuu soo jiray intii la isticmaali jiray baa la isticmaalaa wax badani kuma kordhaan marka anigu waxa aan qabaa ha afafka kale adduunka wuu la qabaa soomaaligu inay wax ku soo kordheen erayo badan oo suuqdiya laakiin sidee baa loo ilaalin karaabaa taalla taas idaajaa waan ku raacsanahay inaanay jirin meel dhexo laga maamula laakiin imika nasiib wanaag dee waa tan la furay saddex akademi oo midna ay ka jirto jigjiga midna jabuuti midna hargeysa marka anigu waxa aan qabaa ummaddu horta marka ugu horeysa marka ay cisayso afkeeda ee shaksigu afkiisa uu ciseeyo ayuu markaasi sama saameyn ku yeelan karaa inuu afkiisa wax ku soo kordhiyo ilaashado marka waxa weeyaan aniga waxa aan qabaa ereyga ah garasho inta la eg bay af so- soomaalideenu ay garasho u leedahay waxaa jira aan taa usoo qaadayaa ereyo fara badan oo kumanaan dhaafay oo af soomaaliya oo garasho la-aan awgeed aynu u doonanay ama u amaahanay af kale luqadihiisii kasoo amaahanay marka haddii aanay jirin waa halkaa idaaja anigu aan ku raacsanahay center laga maamulo ama akademiyad laga maamulo af soomaaligu haddii aanay jirin afkani wuu iska idlaanaya haddii aanay ummadda u dhalatay cisaynin afkani wuu iska waa idlaanaya mahadsan tahay haddii cabdi waa mahadsan tahay Een, waxaan siinayaa xasan dhuxul een, laab saalax haye waan salaamayaa idaajaha iyo cabdigood horta afku ama af soomaaligeenu waa hantida keliyata ee maanta ka dhexeeya dadka waxaan qabaa in uu burburay oo aanay jirin cid daryeesha ma jiro wakaalado u qeybsan oo afkii maanta maxaa yeelay daryeesha dadkii afka qaniga ka ahaa ee hodanka ka ahaa ee naxwihiisa iyo ereybixintiisa iyo wax keeni lahaa waktigan xaadirka ah waa dad iska galaabsiyey ama maxaa dhamaadayba inta joogtaana ma awoodo inay af soomaaliga isku dada inay horumariso noloshooda gaarkaa ayaaba laga yaabaa inay ciriid ku jirto marka afku wuxuu magansaday xaalad cayreed inta uu afkeenuna heerkaa taagan yahay ummadda qayb baa bannaan markaa qaybta ummadda bannaani waa in ka go-an dhaqankooda hidahooda iyo horu- horumarkooda waxaan waxaan jecelahay falastiinay marka la doonayo afka in la saxo ama afka in maxaa ahayde waxa kusoo kordhay iyo waxa ka dhacay aan la iska afkarto inay jirto hay-ado iyo wakaalado waxaa tilmaami karaa iminka ma welihinba dad isxiqaamay oo af soomaaliga maxaa ahayde waxa laga yaabaa inay yidhaahaan bal wax ka saxa iyaga laftigooda waxaa laga yaabaa haddana in ay u baahan yihiin eraybixino iyo maxaa ahayde bultida laftigeeda iyo ay gees ka joogaanba waa mahadsan tahay waxaan siinayaa axmed faarax cali idaajaa idaajaa suugaanta soomaalida aad baad u aruurisay aqoon badanna waa u leedahay dabcan muddona waa kusoo jirtay suugaantu qayb intee la-eg ayay ka qaadataa luuqadda bulsho walba ah runtii luqadda iyo suugaantu waa wax isku maran oo laba lagama dhigi karo oo laba kala sooci karo sababtu waxa weeye suugaan fiican waxay ka timaadaa af fiican oo la yaqaan marka labadoodu waa iskaabayaan weeye suugaantu haddii ay dhumuc leedahay oo haddii alla kuu roon yahay milga leedahay afka laftiisa ayay kobcisaa oo korisaa oo baalgelisaa marka ayaa afkiina kabcaya suugaantiina kobcaysaa laakiin haddii macnaha uu afkii uu liito suugaan fiican ma soo baxayso haddii suugaantii ay liidato sababtuna waxa weeye mar walbana waxay la liidanaysaa waxa weeye waa afkii baana la aqoon marka dhibaatadu halkaas ka imaanaysaa waxa weeye waa wax laba a ma ahe waa wax mida saan qabo suugaantuna waa badan tahay dee waxa weeye ama waa waa waa maanso ama waa qoraal oo sida sheekooyinka oo kale ama sheeka xariiro ama waa mahmaah weeye waxaasi waxa weeye wixii ilaa maantay saan arko wixii hore un baanu haddii alla kuu roon ku raaxaysanaynaa mooyaane wax cusub oo hadda noo soo baxay oo yani ama ama ama buug ku qoran ama ama meel inoo yaala ma jiraan marka waxa weeye afku markuu daciifaba suugaantuna waa daciifaysaa soo baxaysaa hadday hees tahay hadday gabay tahay hadday geeraar tahay hadday sheeka tahay hadday qoraal tahay midda kaleo aan rabaa inaan ere erey ka idhaahda waxa weeye afka afka wax kuma soo kordhaan waxna kama dhacaan afka runtii waxa weeye af kasta wuxuu leeyahay bulsho ku hadasha bulshadaasi nolosha ay yani ay nooca nololeed ee ay raacday ama ay ku nooshahay haddii alla ku roon yahay ayaa maaragtay ayaa afkuna yani qayb ku leeyahay marka waxa weeye haddii aad raacato aanu ahayn inagu raacato aanu ahayn xoro raacato waxaan ugu badan oo aad aan u naqaanaa waxa weeye waa dhaqanka miyiga iyo xoolaha laakiin baabuurta iyo alaabtooda iyo mashiinka iyo yani waxaa la yidhi baabuur kastaa wuxuu leeyahay kun magac waxaa kaloo isna kun magac la hasha geyna ama ratiga inagu ratiga waanu naqaana magacyadiis waxaasoo dhan waa naqaana laakiin gaariga haddii la furfuro waxaan u baahannahay magac cusub oo aan u bixino oo sidii mathalan oo kale matoorka oo kale guddiga af soomaaligu u bixiya dhaqaatiya inkastoo inkastoo uusan hirgelin ereygaas laakiin dhaqaatiya waa yani exactly waa macnaha uu sameeyo matoorku marka waxa weeye had iyo jeer waxaa loo baahan yahay afka ereyo cusub haddeeraa waxaa kusoo kordha faransiiska iyo ingiriiska maalin alla keeno ereyo cusub baa soo gelaya meel kasta ha ka soo galeen ama ha loo sameeyo ama erey kale ha looga soo amaahdo marka waxa weeye waa lagama maarmaan waa mahadsanta idaaja waa usoo noqon doonaa tan ku saabsan xoolaha iyo baabuurta waxaan siinayaa cabdigood suugaanta iyo af soomaaliga horta walaal afku waa waa waa afku waa magacyo la isku xidhay anigu waxa aan qabaa marka ay noqoto dhaqanka waxa halkaa ka baxay af soomaaligii kii lagu hadli jiray iyo imikaba waa jiraan oo rag cuddooni way jiraan oo rag af soomaaligii hore yaqaanaa way jiraan waxa meesha ka baxay maaha af baa lagu gebyaayo waa dhaqankii aqoontii wixii lagu gebyaayey ereyada aqoontii lagu gebyaayey baa meesha ka baxay aqoonteedii ereyadii way jiraan laakiin dadkii yaqaanay waayo magaalaa la wada yimi waxa weeyaan marka aqoontii dhaqanka deegaanka markaaynu ka hadlayno hadday noqoto yani waxa aad la nooshahay ama ha noqoto dhir ama deegaan ama magaraysa xoola dhaqmaatina wixii aad dhaqanka u lahayd ereyadii lagu oran jiray baa meeshii ka baxay mar haddii ay ka baxeenna waxa soo gelaya inta yaruu yaqaanay suuqdigaa inuu ninku soo bandhigo ko ereyo cusub kuma soo kordhaan afka laakiin ereyga isticmaalkiisii baa la bedelaa bal u fiirso iminka ereyada suuqdiga ah oo dhamme mid waliba waa af soomaali midna waa cusub la yimi ma jiro laakiin isticmaalkii loo yaqaanay baa la bedelayaa marka waxaan qabaa qofku marka uu barto dhaqanka dhaqankuna waa maxay maaha keliya inaad deegaanta iyo waxan barato waa inaad infan xitaa nolosha qaybaheedii faraha badnaa ereyadeedii barataa marka uu qofku ereyadii bartaa buu isku xidi karaa marka waayo qof wal oo bil'aadaniba waxa uu soo gudbin karaa un waa inta fekerkiisa af soomaaliga uu ka yaqaano fekerkan uu qofku doonayo inuu kuu sheego inta erey ee af soomaaliyuu ka yaqaanaa unbuu soo gudbin karaa nin baa boqol ka yaqaano oo boqolkaa erey kusoo gudbinaya nin baa labaatan ka yaqaano oo labaatankaa kusoo gudbinaya marka meesha waxa ka baxay maaha af soomaaliga ee barashadii dhaqanka iyo deegaanka ereyadii ku habboonaabaa ka baxay dabadeedna waxa weyaan afkii baa yaraanaya markaa Waa kugu soo noqon doona.
marka afkani waa afkan lagu hadlayona waa soo gudbinay waxa meesha ugu muhiimsani waa barashada dhaqanka waa mahadsanta waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa een, xasan dhuxul laab saalax af soomaaligu markaanu doonayno af soomaaliga inaynu ka hadalno suugaantu waa labeyntii af soomaaliga murtida ku duugan afku waxa weeye waxa keliyaata ee aan isku raacsannahay in awoodda afkeenna wax bandhigaya uu yahay siduu u lumay iyo siduu maxaa ahayd u hagaabayo kama hadlano laakiin su-aasha aada weydiisay markaan tix raaco afkii waktigan inuu liito layskuma hayo in dhaqankii dad badan oo aan aqoonteeda lahayn jiraan layskuma hayo laakiin waxaa laysku hayaa hadiiba wax lagu soo kordhiyo ama suuqda ha ahaado ama eribixino kale ha ahaadee miyaanay noqon karin wax af soomaaligii u kordhay miyaanay banaanayn in la dhiirigeliyo ereyada lasoo kordhiyey miyaanay habboonayn in wixii markaasi bulshadani ay wada lahayd ee afka ahayd cid kasta oo taageerta oo maxay ahayd afkii u heeraysa in lagu taageero waktigan xaadirka ah dadkeeni miyiday kasoo hangagaareen magaalooyin bay yimaadeen qaarkood qur bay sii galeen qaybta ugu muhiimsan ee afkii iyo suugaantiiba dhaawacday waa taa waxaa laga yaabaa hooyada maanta lix iyaa la dhashay inaanay af soomaaliga si fiican u aqoon dalkii ka tagtay qurba tagtay ilmaheegi muxuu noqonayaa markaa waa mahadsanta marka af soomaaliga mushkiladda haysataa ma aha suugaanta eyaa sidana ereyaa la soo gelinaya waxa weeye waktiga iyo xaaladda kolba jirtaa bedeshay
waa mahadsan tahay Een, waxaan rabaa idaaja inaan hal su-aal weydiiyo oo haddaayna ku jirtay een, waxyaabihii uu ka hadlay ahayd isbarbardhigga xoolaha iyo iyo- iyo iyo gawaaridoo kale waa runoo dadka miyiga waa ka yimaadeen magaalay yimaadeen wiilka soomaaliga ah ee labaatan jirka ah ama soddon jirka ah ee maanta jooga soomaaliya ama adduunida kala joogaahi marka aad xoolaha ka hadasho weliba aad soomaali uga hadlayso waxaa laga yaabaa inaanu fahmin soo ma ahan marka suugaanta cusub ee ama gaariga ka hadlaysa ama diyaaradda ka hadlaysa ama dhaqanka magaalada ka hadlaysa inay tahay midda hadda wajahaysa dhallinyarada een, een, een, een, een, da'da yar oo ay tahay suugaanta cusub midda keliya ay soomaaliga uga faa'iidaysan karaan
falastiin waxa weeye horta waa runtaayo waxa weeye xilli xilli yani yani loo boobi karaa ma jirto dadka maanta noole waxay leeyihiin noloshooda iyo fakarkooda iyo habka ay u nool yihiin kuwii shalana ku- teedii bay lahaayeen laakiin iyadoo sidaas ah ayaa haddana ummaduhu waxay sameeyaan labadii generationkii hore oo waxaan curiyey iyo generationkan dambe oo reer magaaloobay in la isu soo dhoweeyo runtiina waxyaalaha anigu aan isku daya markaan barnaamijyada samaynaya waa waa waxaa weeye waxaa weeye inaan dadkan dhallinyarada ah oo maanta jooga inaan u macaaniyo ama u sharxo suugaantoodii sidii ay ahayd iyadoo aan ugu sheegayo af ay garan karaan ee aan ahayn af maaragtay adag taa waa taa waa waa waa jirtaa Eh, waxaa ka soo qaadaa hadda haddii la odhan lahaa shakespeare oo kale eh, iyo axmed shawqi oo masari ahaa yani iyo iyo emrol qayskii ka horeeya oo jaahiliga ahaa saddexdoo waxa- ama carab ama Ing- ama eurubian bay ahaayeen waxa weeye suugaantoodii iyo gabayadoodii iyo waa la baraa ciyaalka waa yani waxa weeye iskuullada lagu dhigaa jaamacadaha lagu dhigaa weli waa la darsaa shakespeare shan qarni kadib marka waxa weye inaguna waxa weeye cali dhuuxo iyo sayid maxamed cabdulla xasan iyo cali jaamac habiil iyo ninkii la oran jiray salaan carabe iyo faarax nuur yani inaan inaan inaan yani haddaan idhaahno baabuurka ninkaani haku ha ku mashquulo keliya wuxuu noqonayaa qof aan aan lahayn jirid iyo ruut meel uu ka soo jeedo qof aan ahayn buu noqonayaa Eh, wuxuu ku faanana ma jira beri innaga waxa weeye suugaantaas reer miyiga ah oo quruxda badan weeye waxa adduunku in badan inagu kuunyey oo inagu gartay weliba macaahidda waaweyn oo yurub iyo america wa- yani suugaantaas yani wa- wax la aqoonsan yahay oo waxa weeye haddii aan ku raandhiis inoo ah waxaaban idhaahda anugu waxyaalaha keliya oo aan bani aadanka kusoo kordhin haddaan soomaalinahay waan ku faani karayna waa sugaanta soomaalida gaar ahaan maansada soomaalida weeye ayaan idhaahdaa waa mahadsan tahay waxaan siinayaa cabdigood suugaanta iyo casriga marka la fiiriyo kale wiilka labaatan jirka ah ama soddon jirka ahee maanta joogaahi marka adoo raba gabar inaad ammaanto aad geed iyo xoolo aadda ama aad dhul aadda waxaa laga yaabaa inuu kula yaabuu ku yidhaahdo waxaan u haystay inuu gabar ammaanayo maxaa geedka iyo dhulka u geeyey marka in suugaantii iyo casrigii laysqabadsiiyo see u aragtaa falastiin waad mahadsantahay waa su-aal aada u wanaagsan oon rabay runtii inay ku barnaamijka soo gasho horta waxaad ogaataa waa qodobka imika su-aasha aad sheegtay haddaan sidoo raaco waa waxaab soomaaliga dilayba anigu dhinac kalaan qabaa marba haddaad inankii intaad wuxuu dhaqanka u lahaa u khafiifinayso oo aad doonayso inuu si khafiifa u sameeyo tii horaad ka tagtay oo aad wax adag ku tilmaantay kun boqolaal kun oo sannadood bay sidan usoo ahayd waxa ka habboon inaad inanka barto dhaqankiisii ma aha inaad u khafiifiso casriga mar haddaad casrigii soo gaadhay waxaynu ka hadlaynaba oo casrigan inaynu dabaqabano sugaantiinii qadiimka ahayd laakiin haddaad casrigii la falgeliso sugaantii qadiimka ahayd halkii baad kaga tagtay waxaad u fudaydaysabe inaad wax yaroo fudud ku tusto hadda u fiirso marka anigu waxaan qabaa aniga adiga idaajaa oo dee magaratahay generationka igama horreeya waxay nagu soo gaadhay siday ahayd kan iga dambeeyey kan nool ee qurbo tegayna waxaan kusoo gaadhsiinayaa siday tahay inuu u fahmo ilaa si ka qurux badini ma jirte Laakiin- haddiise erayadii sayid maxamed cabdulla xasan iyo sida u gebiyayo raago ogaaso nimanka uu soo sheegay dee iminka idaaja faarax nuurlehe cali jaamacabille cali dhuuxlehe ismaaciil mirale raggaasi siday usoo gebiyeen waa sida nimanka aan u aqaano kanna waa inaan u baraa sidaa erayada iyo dhaqanka si aanay u limin sugaantii haddiise aan khafiifiyo oo reer waxaadan khafiifiyey dhaqankii laakiin laakiin Generationka dib u laakiin uumaya.
cabdi goodow marka aad fiiriso aniga iyo adiga iyo idaajaa iyo xasan oo hadda dooda ku jira iyo carruurteenni ma isku suugaanaanu qaadanaynaa adiga iyo aabbahaa ma isku suugaan baa haydee soo aabbaha kamaad soo dhaxlin oo tan kumuu soo barin marka waa inaan anna siduu aabbahay ii baray iyo adeerkay iyo raggii mutacalimiinta ah sida ii baray waa inaan anna kaygan u baraa waa mahadsan tahay waxaan siinayaa xasan dhuxulaab saalax haye xasan
marka waa su-aal habboon in casriga iyo laiswaafajiyo suugaanta waxay u baahan tahay maskax durugsan oo caafimaad qabta iyo garasho xeel dheer macnaheedu maaha inuu ninku toddobaatan jiray oo uu af soomaaliga ku hadli yaqaano dadku af soomaaliga way ku wada hadli yaqaan waxaa jira dad badan oo da ah oo suugaan doona inay saxaan oo aan wax badan ka garanayn berigii horena af soomaaliga wuxuu lahaa faafreeb faafreebkaasi maanta ma taagna waxaa lagu faafreebi karaa marka la hayo dad aqoonteeda ileh in la iswaafajiyo laakiin casriga iyo suugaantu waa wax mihina dadka iminka cabdigood wuxuu yihi wax maxaa helay ma waxaynu ukhafiifinaa ee oo dadki ma fahmayaan cid u fasirta oo fahansiisaana ma ma jirto oo anu ma arko gadhka lagama eegiyo cirada guudka kaga taale in hadduu gabaan hadal ka yahay wuu gagabiya hadduu ninku toddobaatan jiro hadduu sideetan jiro hadduuna wax badan ufaa'iideyn karayn waxba mushkilad markaa maxaa helay ma arko anu in wax badan saxmayaan laakiin waa in la helaa marka la doonayo in la saxo akademiyado iyo wakaalado ka shaqeeya Waa mahadsan tahay.
daadhi daadhi oo kale laakiin waxaa muhima waktigan in dadka loo khafiifiyo oo af soomaaligii la yaqaanay ee qof weliba fahmi karay aan lasoo bandhigo laakiin haddii qofku uu soo bandhigo af soomaali la fahmi kara oo la yidhaahdo maxaa yada waa suuqdi waa sidan adu bal wax soo kordhi qofkan le waxba waa suuqdi waxani isaga waxaa keeno waxaanaanu keena ha yidhaahdo Laakiin ma kugu karaa halkaa haa haa xasanow dee kolley dooda waynu iska yara fududaysanaynaa waxaa jirta war horta marka ugu horeysa markaynu suugaan leenahay suugaantu khafiif ma leh suugaantu waa suugaan maanso waa maanso dhaqanna waa dhaqan wixii soo baxay ee aanad lahaynee tiknolojiyadii erebixinta inay kaaga habboon yihin waxa weeyaan marka aad khafiifiso ee aad tidhahda kan aanu khafiifinayaa miyaanay ka qurux badnayd inaad barto maya waayo aniga cidi imay soo khafiifin adiga kuumay khafiifin siday ahayd bay nagu soo gaadhay waa siday boqolaal kunoo sannadood ka hor ahayd laakiin markaan idhaahdo casriga already waad ka tagtay dhaqankaagii waad ka tagtay oo casrigaagii baad gashay number one number two sidan aan u fahmaye aniguba maalintii aan inanka yar ahaa maan fahmaynin daraago ogaasi cali jaamcabil gabiyadiisi laakiin markii ay dacweyntu ii sharaxday ee ayay igu kaliftay inaan dhaqankaygii barto oo aniga sidan u hayo adigu aad sidan u hayso laakiin wuxuu Marka leeyahay wax- xasan cabdi oo wuxuu leeyahay hadda da'weyntii sharxiisa aanba jirinba soo maaha xasan way jiraan walaal eeg ummadii may dhammaaninoo kumanaan baa jira waa mahadsan tahay haye idaaja idaaja dadka dadka sixi kara maanta waxaa kamid a axmed faarax idaaja hadda meesha waxay- doodda waxay joogtaa af soomaaligii dadkii sharxi lahaa oo gudbin lahaa ayaa aad u yar cabdina waxa uu leeyahay suugaantu khafiifis male waa in sideeda dadka loo gaarsiiyaa maxay taa adiga fakarkaaga Ee, waxaan rabaa inaan erey ka- erey- ereyga ka idhaahdo khafiifinta anaa keeni baan u malayn macnaheeda aniga waxaan u jeedaa khafiifinta ma aha in laga qaado nuxurkii gabayga soomaaliyeed ee hore si si loo fahamsiiyo ku- da- dadka cusub waxaan u jeedaa waxa weeye in la sharxo in la sharxo maxaa yeelay sharxu mar walba yani gabay kasta oo adag sharax- sharaxiisa haye en haye cabdi good ma muuqataa in loo baahan yahay suugaanta in la yaro jilciyo dhallinyarada waktiga la gaarsiiyo luuqad ay fahmi karaan walaal falastiin waxa weeyaan Ha.
ma in la sharxo ilaa aniguba maan aqoonina waa la ii soo sharxay eeg aynu kala saarna khafiifis iyo sharax wixii sanadaha hore jiray in ilmihii loo sharxo oo humaagii laga sameeyey ilaa waxan waa humaag raace humaagii ninkaa gabayaagii uu boqol sanadood ka hor sameeyey waa inaan inankan u sharaxdaa si uu humaagii u barto waan ogolay taa waa sax ilaa anigu wax lama diidi karo magarata wax lama sixi kare laakiin haddaad khafiifiso oo reede adigaa dhaawacayba qorayba markaa afkii iyo dhaqankii waxaa jirta iminka marka uu faarax nuur lahaa markuu lahaa booraad afkii laga qanfilay qabarro hooseeyo qusul oodan shabeelle isku qubay qoolad iyo xeelo qullaad iyo kul booraad afkii laga qanfilay qabarro hooseeyo maaliga doqon baa halkii lagu qatali qoorta soo dhigana maaliga midileya qasha laygu qali doonaa intaa aniguba sidan iminka inanka yiri u haystay baan u haystay markii la ii sharxay humaagii baa la i tusay horta waxaynu ka hadlaynaa maaha waa dhaqankii ummadda dhaqanka markaad khafiifiso shaarkii aad lahayd baad bar jeexday in loo sharxo inankan oo erayadan uu garanayo loogu sharxo kuwaana la baro si uu u haystaa adduunkao dhan bay ka dhacdaayoo ka jirtaa hadda u fiirso oo wax cusub aynu soo saaraynaa ma jirto afna wax cusub kuma soo kordhaana isticmaalkiisuun baa la bedelaa aqoonta nin weliba uu u leeyahay afka ayuunbuu gudbin karaa baan ku yidhi waa adigan arkay imikoo boqolaal nin oo yaryar baa wax samaynaya ma garanayaan dhaqankii iyo bay'adii iyo jacayl bay ula carareen oo jacaylkiiba candadooleen taasoo kale waa waxyaabaha dilaya maansadii raggii hore hadda u fiirso waayo haddaanay humaagraac lahayn oo aanu haynin waxaan ereyada ku isticmaalan iyo ku haboon iyo qodobku qaadanayo iyo xadafku qaadanayo wixii waa khafiifiskaasoo dabeedna waa kuwa lumay khafiifisku waa waxaan aynu ka wada hadlayna maanta inaynu cudayno laakiin maaha inaynu isagii maanta dhallinyaradii in idhaahdo waa laydin khafiifinaya loo khafiifin maayo humaagaasaa sidiisa loogu sharxaya in loo sharxo waan ogolay laakiin haddaad khafiifiso de maxaad markaa cudaynaysaa waa mahadsan tahay haye xasan suugaanta anuu madihi ha la khafiifiyo oo cabdigood waxaad moodaa in uu een, si qaldan u fahmay halkaasi anuu ujeeda ahaan waxaan ka hadlayaa een, siduu idaajaabaan fikirkiisa ku raacsanahay in suugaanta dadku ay fahmi karaan een, lasoo bandhigo iminka cabdigood oo kale saaxiibkay wuxuu yidhi ma sixi karo suugaanta iyo afka midna haddana telefishon buu een, af soomaaliga een, barnaamij ka sii daayaa isiraaca afka soomaaliga ku saxo anuu tala ahaan waxaan kusoo jeedinayaa intuu cabdikolbe hees ku mashquulayo inuu idaajaa iyo dadka suugaan dhaadhiga ee af soomaaliga wax kusoo kordhin karaa barnaamijka kusoo casuumo oo halkaa lagu gorfayo dhalinyaradu halkaa wax badan ka faa'iido isagana dadka abaal bay ugu haynayaan nimanka odayaasha uu kusoo casuumiyey suugaantii iyo af soomaaliga inay kordhinayna abaal baa looga haynaya waa mahadsan tahay laakiin hadday noqoto midi midinka daagxaajadu oo maxaa yeelay aan si mug weyn aan wax looga hadal anigu waxaan u arkaa suugaan afmiishaaroodageeda uu yahay oo ruux ka oodani garab maray ujeedada waxaan fikirkayga caafimaadka qaba ku tilmaamaya in haddii la doonayo af soomaaliga in la saxo in haddii la doonayo in suugaanta lagu soo celiyo shirayskii iyo miisaankii ay lahayd in la baadi doono dadka wax tari kara waa mahadsan tahay en waxaan rabaa idaajaa inaan siiyo waxaa la yidhaahdaa dadka guud ahaan caalamka ku nool waa toddoba bilyan laba bilyan oo ka mida waa dhalinyaro dhalinyaradaasi meel ma aha soomaaliga oo keliya luuqadaha guud ahaan caalamka waxaa moodaa in dhalinyaradu ay si u jiidaan oo ama ha noqoto suugaantoodii inay dadku haddana kala qayba yihiin oo dhalinyaradana suugaan ay leeyihiin da-da hoose iyaga laftirkoodaa sii kala baxbaxa marka ma isleedahay soomaaliga hadda heesihii hore marka laga soo tago kuwa cusub waa kuwo quseynaya dhalinyaradii loogu talagalay ee aan ahayn kuwo adiga ama cabdigood ama qof kaloo la la da' ah ama anigaba na quseyn kara
Ee, waa runtaa horta meesha waa ku jirtaa waxa weeye haddaayaan sheegay waxaan idhi da' waliba dhadhankeeda ayay leedahay laakiin macnaheedu ma aha in yani jaantaa rogan ay noqoto caruurteenna aan ku sii dayno dhaqamo kale macnaha iyaga oo dhaqanko kii kale oo raabkii iyo muusigii iyo haddii aan ku wadnahay dhagle iyo iyaga wada leh ayaa haddana waxaanu bari karaa midkan cusub ee kii hore ayaanu hadda- haddii alla ku rayahay aanu usoo dhoweyn karaa waa waa saan ka hadlayay laakiin ma oran karo ilaa wa ilaa muusiga annagu aan jeclayn iyo maxamed sareebaan iyo haddii alla kuu ron yahay maxamed axmed iyo raggii ahaa waktigoodii iyo qaraamigii iyo ilaa wa ilaa wa inay macaansadaan dhallinyaradu ma oran karayno sababtu waxa weeye dee kuma ay kuma kuma ay dha- dhaqmin ama ma joogaan ama kuma noola dhulkii yani arrimahaas iyo heesahaas ay ku soo baxeen midda kale aan sheegaya waxa weeye horta waxa- waxaaba alla ku sahlay waxa weeye wixii hore inaan iska iimaansanno maahe hadda aad bay u yar tahay lama gabiyo hadda waa- waa waa la heesaa inta badan Eh, laakiin dadku gabay u yaqaaniin eh, nasiib wanaag marka afkii baa isbedelaya soomaalidu ama waa gabi jirtay ama waa geeraani jirtay ama waa heesi jir- eh, ama ama waa jiiftay tirin jirtay ama hees bay tirin jirtay afartaas siyood baa wax loo samayn jiray buraanburku waa hees heesaha geelu waa hees cayidu haddii aan la ku cayaaraha dhaantada waa hees waxaas oo dhan waa hees laakiin saddexdaas ayaa raggii waaweynaa ku- yani wax ku tirin jiray saddexdii maanta waa sii gabaabsi weeye yani waxaa yani hees dheer oo haddii alla ku leeyahay qofkii tiriyey markuu akriyayo uu ku xiiqo mooyaane wax kale oo badan oo haddii alla ku leeyahay maanta miiska saaran maba hayno marka waxa weeye iyada oo aanaan khasab iyo iyadoon san ahaynba ayaaba iska noqonaysaa midaan dambe oo dhalinyarada ayaana qaadan doonta haye cabdigood ma u aragtaa dhallinyaradu inay suugaanta iyo afka soomaaliguba ay xoogi doonaan sida hadda een, een, een, een, idaajaa uu leeyahay uu leeyahay dantaaba keeni doonta walaalayn horta waan anigu waan qabaa waxaan jeclahay dowda hadday bersona inaga noqoto waa yara mashaakilo way leexanaysaa Een, oo kala jawaabi maayo anigu een, ereyadii laabsaalax laakiin wuxun baan doonaya inaan galo haa anigu rajo weyn baan ka qabaa waa een, mid waan ku raacsanayay een, een, nimankan een, dee asxaabtan aanu doodayno in dadka loo sharxo anigu maan yaana la sharxin ha la sharxo laakiin yaana la khafiifinin waayo sidaasay milge ku lahaayeen khafiifiska waa taa maantayna dishay waxaa jirta walaalo bulshada nin waliba meel buu kaga haboon yahay waxaa la isdhaamaa waa ku dhaca may fahanta walaalo waad arkaysaa maanta bulshadii soomaaliyeed meel kastay joogto qabyaaladii way ka yaraatay barnaamijka israac wuu galay oo hees iyo dhaqan baa laga hadlaya inta badan markaad imika eegto falastiin haddaynaan isin la tiraynin ha waan qabaa anigu waa jiraan rag imika waxaa jira weersamaa jira waxaa jira n- n- n- n- n- n- nimanka da aan aqaano waxaa jira n- n- n- Sh- yuusuf shaacir baa jira cabdiraxmaan abees baa jira rag cudoonoo yaryaroo ragga hore la dhigayaa way jiraan laakiin waxaa dilay inta aan af soomaali garanaynin ee ducaha kasoo yani eeg suugaanta waxay noqotay imika business inuu nin walba intuu wax iska qoro uu keeno taasoo kale way dilaysaa laakiin anigu waan qabaa haddii la istaageersado oo ka wax yaqaana waxba ma sixi karo ma odhano intii itaalkayga ah waan sixi karaa laakiin haddii loo sameeyo goobo dhaqaale la geliyo oo dowladahan imika soomaaliya kala qoqobay ay nin waliba ma- n- n- ma garanaysaa inay akademiyadaha la furay lagu saxo way jiraan rag gabayaya ha imika waa heesu wax socdaa oo ah ma garanaysa sanbaba meel iga booday iyo waan ku jecel iyo sidaan aan ahay iyo jacayl xisaabaad baa socda laakiin raggii gebyay way nool yihiine in kulama loo qabto oo la soo saaro oo haddii bidankada yahay la carbiyo waan ka qaba anigu rajo weyn inaanu afsoomaaligu sii dhiman doonin haddii imika bilowgiisii buu taagan yahay aan la gaarin midda labaadna waan kugu daraya ummadi marka ay qaxdo waxaad daba qabata intay ka qaxday ummadi markay qaxdo afkii weli ummadii wadankii bay joogtaa ee waa lagu badan yahay wadankii waa la wada joogaa rag waa joogaa waxaan anigu leeyahayun waxaan wa- yani inagaan cisaynaynin afkeenii bulshada soomaaliyeed afkeedii ma cisaysan lo af cali sugullah hore wuxuu yidhi af qalaad aqoontu miya haddaynu cisayno oo karaamo u yeelno oo barano afkeenii iyo dhaqankeenii rajo weyn baan ka qaba af soomaaligu inuu soo noqonayo oo inanka aan loo khafiifino la baro ereygii hore laakiin loo sharxo macnihiisii si uu u barto sidaan aniguba kusoo barta adigu kusoo Waa bartay mahadsantahay.
keyrkeedu kusoo barteen waa mahadsan tahay een, gabagabadii aan joognaa een, hal hal su-aal aan idin siin doonaa een, waxaan rabaa inaan laab saalax toban sano kadib soomaaliga maxaa isbedelahoo ku dhici kara tan kaleen raba inaad ka hadashana waxay tahay maxaa xal u aragtaa si soomaaligii suugaantii hore dhallinyarada cusub layskula wada jaan qaado oo aan qolana looga tegin kaalintii ay u baahnayd waa laba su-aaloodoo kala duwan marka adoo soo koobaya horta aan toban sannadood kadib iyo af soomaaliga horta waa saadaala anigu waxaan qabaa in af uu helay rajooyin iyo ididuulooyin fara badan dad fara badan oo een, suugaantooda culus tahay oo af soomaaligeedu qani yahay ayaa nool oo maanta oo taariikhdu marasa labadii kun iyo afar iyo tobankii iyo sagaal iyo sagaashankiiba isku haybad maaha suugaanta soomaaliyeed wakti waxaa jirtay iska daa wax kale heesihii dib loo qaaday un la suureyn jiray oo la kubiyin jiray maanta laakiin tayaday doonaanba hala ahaadaane dadka jooga waxay isku dayeen inay waxay leeyihiin soo bandhigaan oo wax cusub kusoo kordhiyaan waa guul cidda sixi kartaana waa inay noqotaa cid godadkii kala garanaysa oo waxani jiifto iyo baarcadde ciddii kala garanaysa laakiin cid aan kala garanayn horta sixi mayso waxaan lasha weynahay inuu af soomaaligu halka uu taagan yahay toban sano kabacdi kasii shislaado waa sidaan fikirka aan u hanqabo sida kaleeto iskula jaan qaadi karaan faraq weyni uma dhexeeyo oo waktiga iyo casriga iyo xilliga ayaa keenay in af soomaaligii labeenta lahaa oo yaraaday mar kasta af soomaaligu intuu legingeli suugaanta leeqaanasaa haddana waxaa jira dadaalo fara badan oo dadka qaar ay samaynayaan oo suugaanta waktiga in la dhex jooga kuwaa laftigooda waa in la taageeraan anuu qabaa laakiin in la mooraljebiyo oo maxay heday waxaan ahayn horta ma qabo waxaanan jecelahay oon aada ugu mahadnaqayaa asxaabta barnaamijka igala qaybgeli karta de ahaan waan filaya cabdigooda iyo daaja inay siman yihiin waa kuwii wax sixi lahaa axmed faarax idaaja barnaamijyadiisa anu aad baan u dhageystaa waxbaan ka kororsadaa saaxiibkii cabdigoodna waxaa kulea barnaamijkaaga waxaan ka kororsado waa mahadsan tahay n waa cabdigood waa kugu soo noqon doonaa n waxaan rabaa inaan siiyo idaaja waa su-aashii ugu dambeysay n laba su-aalood ayaan rabaa inaan ku weydiiyo ah toban sano kadib soomaaliga maanta aanu ku hadlayno isbeddel ma ku imaan doonaa sidee noqon doonaa tan labaadeen raba inaan ku weydiiyana waxa ay tahay sidee suugaantii hore ayadoon laga tegin dhallinyarada cusubna qaybtoodii la siinaya ay iskula saan qaadi karaan adoo soo koobaya waktigoo nugu yar a toban toban sano kadib see noqonaya anigu waxaan mararka qaarkood baan waxaan idaacadaha ka maqlaa yacni qolya oo khubara ayaa waxay yidhaahdeen af soomaaligu wuxuu halis ugu jiraa inuu baaba'o arrintaas iyada aniga waa igeli weydey wax badan bay igeli weyday sababto waxaa weeye af soomaaligu isaga oo aan lahayn dad aqoon leh oo reer magaalahoo haddii alaku ron yahay isaga oo baadiya jooga oo ayuu intaasoo sano lagu soo hadlayay kuma yacni boqolaal sano wax sharac curtay oo nooga keenay maaha marka waxa weye wax nala ka qaadanayana maaha af soomaaligu waa jirahayaa hadduu rabo yuusan u jirin suugaan ahaan iyo af ahaanba sidii inagu yani da'daydu ay ku soo kortay oo da'dii hore ano yani anagoo tix raacayna ama raadkoodii ku joogna laakiin af soomaaligu inta dadka soomaalida ahay joogaan waa joogaya nala ka qaadan maayo waxaa kuu soo hartay suugaanta suugaanta hadda ayaan sheegayoo waxa weeye suugaanta horta ma aha oo keliya maansada ma aha waa badan tahay laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa xoogga saarayna waxaan u malayna inay maansada tahay iyadaana yani nalaku nalaku kunyi jiray oo nalaku ammaani jiray marka waxa weeye toban sano kadib sidii ay ahayd ama aan naqiinay waa iska bedelaysaa dhalinyarada ayaa qaadanaysa inta iyada yani dadkaan da-da weyn oo odayaasha ah iyo tooyii hore isaga raaxaysan doonaan heesihii hore iska dhegaysan doonaan qoladaana haddii alaku horaya raabkooda iyo ayay yani waana dhaqankiibay wax kusoo kortay dhaqankii weeye macnaha ma oran kartid heesuhu dhaqankeenna maa heesuhu dhaqankeenna waa kusoo kordheen waa yihiin cid ka saari kartana lama arko laakiin gabayadii yani iyo suugaantii annagu aan naqiinay oo halqabsiga lahaydoo wuxuu yani waxa weeye gabay dheer waa la iska tirin karaa hees dheer waa la iska tirin karaa laakiin macnaa loo baahan yahay alcarab baa wuxuu yidhi inkastoo midhaha laga sinmo iyo madasha luuqdeeda murti baan ka reebaa hadhaa iyo anigu maahmaahe miisaan haddaan hadal lahayn waa micno la-aan gabay dheero waxaad arkaysaa shan boqol oo beyda oo hadda dhallinyaradu tiriso oo miisaankiisii oo hees inta badan ah gabay maahe oo hees ah laakiin aadan xafidi karin waxaa gabayga loo xafidaa waxa weye waa lagu dhegaa murtidiis ayaa lagu dhegaa markaasaad jeclaysanaysaa markaasaad ku dhegaysaa markaasaad iska xafidnaanaysaa weligaa xafidsanaanaysa tii baa meesha horta ka maqan marka waxaan leeyahay anigu af soomaaliya baaba'ahaya iyo af soomaaliya baa tegaya ma qaban laakiin af soomaali aan anagu u haysano qoladii hore inuu daciif yahay ayaa iman doona waa mahadsan tahay waxaan siinayaa gabagabadii cabdigood labadii su-aal oo aanan saaxiibadaa weydiiyey walaal horta anigu ma qabo suugaan casri inay jirto suugaantuna dhaxal awoobay inoogu timi waa dhaqan ninkii yaqaano unbaana samayn karaa waxa ugu habooni waxay tahay toban sanadood kadib dee eeg prediction waxaynu samaynaynaa un waa mala awaal baynu samaynaynaa maaha maan awaal mala awaal baynu samaynaynaa haddaba anigu waxaan qabaa haddii aan maanta loo holan horta af soomaali dhintay ma jiro walaalo af soomaaliga halkiisii buu yaallaayo barashadii dadku ay baranayeen bay ka khafiifiyeen qaar iyo kaala way jiraan laakiin intii aqoontooda ku yarayd baa fara badatay intii haddii ay maanta intan ay yaqaanaan damacsan yihiin intay ku adkaystaan inay maanse ka hadlaan horta aynu fahanna suugaanta ama maansada laga hadlayaa waa shuruuc iyo xeerar toddobaatan kun oo sannadood ka hor loo dhigay bay leedahay ninkii aan shuruucdeeda iyo xeerarkeeda garanaynin waxaanu ku hadlaa suugaan maaha maansana maaha ko ereyga abwaanka la yidhahdaa siduu u- u fasilmay u fasaqmay bay suugaanta u fasaqantay ha laakiin halkeedii way taalaa waxaan qabaa dhalinyaradan dambe in la baro ila wax walba berashay u baahan yihiin maaha inay gabayga baranayaan waa inay bartaan dhaqankooda iyo afkooda waa inay bartaan af lumayaa ma jiro suugaan lumaysaana ma jirto halkeedii bay taallaa nin aan suugaanyahan hayn inuu suugaanyahan isku tilmaamo way ka qurux badan tahay waa inay bulshadu qabataa waa inuu ninku marka uu maanto samaynayo xeerar jirtay dee ninka gebyo lagu xidhi jiray bal hadda u fiirso markaa waxa aan qabaa aqoonteeda marka waa xasan baan ku raacsanahay ninku markuu aqeentooda u leeyahay buu sixi karaa samayna karaa waxaan marka ugu leeyahay toban sanadood kadib haddaan maanta laga sii digtoonaan haddaan maanta dhalinyaradii dawlad iyo shicibba haddii aan maanta loo samaynin rugo af soomaaliga oo lagu kantarooro oo lagu baro haddaan la samaynin iskuullo u gaara oo dhaqankii iyo edabkii iyo luqadii aan aan la samaynin haddii aan maanta laga digtoonaanin wixii dhici doonaa de kolley sidanunbay kasii liidanaysaa war waxa dilay imika waa adiga arkay toddobaatan kun oo heesood buu ninintu qaliya warqad soo qaato odhanaya waan samaynaya aqoontiisina dhaafi mayso jacayl baa dhegta iga booday Waa iyo mahadsan- beerkaas ku alla waa mahadsan Een, aadaa u mahadsantihiin dhammaantiin inaad barnaamijka nagala qayb gasheen guud ahaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan intaasaan kusoo gabagabayneynaa yaad mahadsantahay walaa waa mudan waa sinaad baad u mahadsan tahay
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa marti inoogu ahaa barnaamijka oonu toddobaadkan ku eegnay af soomaaliga iyo saamaynta ay suugaantu ku leedahay dhaqanka bulshada waxaa ka qaybgalayay axmed faarax cali idaaja cabdi maxamed xuseen cabdi good iyo xasan dhuxul laab saalax tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
falastiin axmed iimaan ayaa soo jeedinaysa barnaamijkaasi faaqidacda toddobaadka waxaan markaan kusoo dhawaataan barnaamijka umaraha islaamka iyo xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka bishan aynu ku jirno ee tirsiga taariikhda islaamka ee hijriga waa bisha ugu horraysa sannadka ee muxaram dunida islaamka ayaa inta badan adeegsada tirsiga taariikhda hijriga ah si loo ogaado ciidaha iyo bisha barakaysan ee ramadaan iyo xajka iyo dhammaan wixii la xidhiidha munaasabadaha dadka muslimiinta barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku eegaynaa taariikhda hijriga ah iyo siday ku timid waxaana su-aashaasi weydiiyey sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir oo ah imaamka xarunta islaamiga ee abubakar ee gobolka washington ee dalkan maraykanka taariikhda hijriga ee waxa weeyaan taxadaf weyn oo dhacay bay ahayd xilligii islaamka ee rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxay ahayd inuu rasuulka markii lagu dhibay magaalada maka inuu ka hijroodo oo u aado magaalada madiina kadib markii arrintaas iyada ah la tusiiyey oo ilaahayna subxaanahu watacaala u qadaray inuu halkaa u tago Eh, kadibna waxay ku timid taariikhdu in xilligii dambe cumar bin alkhadaab uu tashi la sameeyey asxaabtii eh, in xadaskaa weyn iyo dhacdada weyn looga dhigo dadka muslimiinta ah taariikh ay ku taariikheeyaan dhacdooyinkooda si xadaskaas mar walba xusuustiisu ay u jirto hijrada uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka hijrooday maka islamarkaana uu ku tegey madiina ayaa wax badan ka bedeshay taariikhda islaamka iyo siiradii nebiga calayhi salaatu wasalaam sida uu mar kale inoo faahfaahinayo sheekh axmed nuur macalin nabiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxay ahayd eh, magaalada maka oo ah magaaladii uu ku dhashay oo weliba uu jeclaa oo dadkiisu uu joogeen baa ahayd meel lagu dhibay Eh, dacwadiisii iyo hadafkii iyo ahdaaftii uu gudanayeyna wuu ka wadi kari waayey taasaa waxay noqotay in eh, uu ka hijroodo oo meesha iyada uu ka tago meel laga soo dhoweynayo oo uu ka wada karo risaaladiisa iyo ahdaaftiisana uu u wareego marka sidaas waxaa ku yimid in laga soo dhoweeyo dhulka madiina oo wufuuddii ka imaanayay iyo dadkii ka imaanayay markay rasuulka wada hadleen salawaatullaahi wasalaamu calayhi ay si fiican buu soo dhoweyn uga helay ballanqaadna way u sameeyeen inay difaaci doonaan naftooda iyo naftiisu isku mid ay noqon doonto marka sidaasuu rasuulku kusoo wareegay oo magaalada madiine uu ku noqday meeshii uu usoo hijrooday ku noqotay duruusta laga faa'iidaysan karo hijrada ayaa nolosheenna casriga ah saameyn ku yeelatay iyada oo muujinaysa sida islaamku uu u soo dhoweynayo wada noolaashaha iyo isdhexgalka bulshooyinka kala duwan wada noolaashuhu waa wax dadka ilaahay subxaana wa tacaala insaaniyada iyo dadka bini aadamka waa la abuuray rasuulka salawaatullaahi calayhi wasalam baa la noolaan jiray dadka gaalada ah ummaduna gaaladuna qaybo badan baa loo qaybiyaa qaar dagaal markaa ummadda kale muslimiinta kala dhexeeya oo dagaal xarbi ee la yidhahdana wuu jiraa qaar nabadgelyo iyo ballani ay kala dhexaysana way jiraan qaar la yidhaahdo dhimiyiin oo dowlad islaama oo nool ku hoos noola way jiraan qaar marka qaybo badan bay u kala qaybsamaan dadkan ummadda kaleen muslimiin tahay naftooda oo gaaladii baa qaybo ilaa shan qaybood ayay culimmadu u kala qaybiyaan marka rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayhi waxaad arkaysaa in dadkaa la badbaadiyo oo aan la taaban karin oo uu ku tilmaamay xitaa in ruuxii ama wax dila ama maaragtay gaadhsiiyo uusan jannada gelaynin una jirsanaynin shan boqol oo sano meel loo socdo dadka ama ka dhexayso ballantu ay ka dhexaysana in iyagana ballantooda la oofiyo oo rasuulku salawaatullahi wasalaamu caleyh ilaa iyagu ay jebiyaan ballamahooda isagu oofin jira dhinaciisa marka islaamku dadka muslimiintii ma aha dad iyagu ballanta ka baxa wixii ballan ay qaadeen waa inay fuliyaan weeye sidaas darteed baa waxaa keeni rasuulka inuu inay mujtamacii iyo bulshadii xitaa magaalada madiina saldhigga u ahaa ay kula noolaayeen nimanka yahuudda ahaa ilaa iyagu ay buriyaan ballantana isagoo kama uusan bixin dadka muslimiinta marka hore waxaa ah inay asal ah inay dadku ku noolaadaan meel muslimiin ay ka jiraan dowlad islaama in lagu noolaado laakiin sida aan maanta wada ogsoonnahay adduunka xaaladiisa waynu la soconnaa iyo dhibaatooyinka ka jira oo dhan iyo dagaalada ka socda taasaa waxaa keentay dadku inay baxaan oo waddankoodii ay ka tagaan intaasna waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka umuuraha islaamka ayaad dhegaysanayseen waxaana soo jeedinayay xuseen barre aadan halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a iminkana qodobadii warka ugu doroonaa inagoo kusii shaqeyna gabagabadii barnaamijkeena wararka ka imaanaya magaalada kismaayo gobolka jubbada hoose ayaa sheegay in qarax ka dhacay xaafadda v f madow oo dhaliya khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sarkaal ka tirsan ciidamada amisom ayaa v o a u sheegay in qaraxa uu ku dhintay sarkaal ka tirsanaa ciidamada maamulka kumeel gaarka ee jubba laba ilaaloo la socotay waxa uu sarkaalku intaa ku daray inay jiraan oo kale dhaawacyo ka dhashay qaraxaasi oo ilaa haatana loogeen cidda ka dambeysay dhanka kale amisom ayaa xaqiijisay weerar diyaaradaha kenya ay shalay ka geysteen tuulooyin ku yaala degmada jamaame amisom ayaa sheegtay in weerarkaasi lagu beegsanayay maleeshiyaadka al-shabaab dhegeystayaal barnaamijkeena fiidnimo halkaani wadajir uga daadihinaya anigoo hadda u daweysay cashi ibraahim aadan halkaasi aynu kusoo gabagabayna tan inta dib u kulmeen waa v o o idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.